wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bulsho nabad ah barnaamijka bulsho nabad ah waxaa soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonnaa muhiimadda ay nabadda u leedahay nolosha bulshada intaan ku guda jirno barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada baardheere waxaad kaloo ku maqli doontaan xubintii maadayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijka waxaa kaloo marti inoogu ah barnaamijkan khabiir u ololeeya nabadda iyo isdhexgalka bulshada barnaamijkan waxaa si wada jira inla socodsiinaya anigoo ah yaxya cabdirisaaq iyo sumiye cabdulqaadir
marka laga hadlaayo muhiimadda ay nabadda u leedahay nolosha bulshadeenna waa mawduuc uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna maanta sida nabadhisida wada noolaanshaha iyo is-aqbalka laga rabo bulshadeenna soomaaliyeed ee soo maray soddon iyo afartii sano ee lagu jiray nidaam la'aanta burburka iyo colaadda sokeeye xilligaa la joogo waxaa bulshadeenna soomaaliyeed laga maarmaan u ah muhiimadda ay nolosha u leedahay inaan ku noolaano nabadgelyo agaada ku taagan oo aan cabsi lahayn cabdirasaaq maxamed cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhashay nidaam la'aanta waxaana uu ka hadlayaa sida uu arko muhiimadda ay nabaddu leedahay waagaa cabdisaaq soo dhowow adigoo magacaagan ee noo sheegaya saddexan bal waxaad nooga warantaa muhiimadda ay nabadda u leedahay nolosha bulshada bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdiqaadir ku dhashay degmada baareere ku barbaaray nolosha ay u leedahay dee wax laisweydiinayo ma ahan nolol la-aan iyo waa iftiin la-aan waayo hadda aniga waxaan ahay soddon iyo dhowr jir intaasna ma arag dowlad soomaaliyeed saasay tahay waxaan kusoo koray colaad iyo rafaad iyo waxbarasho la-aan ayaan kusoo koray jiilkii ilmihii ubadka hadda aan dhalnayna sidii unbay ku socdaan nabadda waxay tahayna wax la koobi kara ma aha waayo dowladaha jaarka aan nahay waad aragtay nabadda haysta ilmahooda waxbarashay haystaan waxay haystaan daryeel bay haystaan waxay haystaan iisheeg ilahay kuma qaadaa tahay wax walba oo qofka bili-aadanka uu baahan yahay yay haystaan annaga halka aan kaalada kala daalaala dhaceen biilkooda iyo masruufkooda bese iyo aradbaxooda waayo haddaad biilkoodii iyo masruufkoodii aada maareysa haddana waxbarashadoodii waa arrin culeys kugu ah ninkii dadaalo oo rafaado hadda aniga aan kula hadlahayo waxbarasho ma gelin galaaska sideedme meelaas baan oga haray ilaa heer jaamacadeed bay dadka dhigan hayeen marka wax nabad la-aanta waa nolol la-aan sideedaba bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay intay isku tashtaan nabad la-aantan say oga bixi lahaayeen ay ka shaqeeyaan waayo qofkaan nabad haysanin nolol ma haysto sababtoo ee wax walbo indhahdaa macallimkugu ah waagii dowladda maxamed siyaad barre waa maqlay ani dhegto ka maqle waana fiirsaday oo waxaan ka fiirsaday mediyahan ka fiirsaday markaad aragto waxay soo mareen iyo siday ahaayeen iyo annaga hadda saan nahay farqi weyn baa udhexeeya wax habeen iyo maalin bay kaleyihiin marka dhibkan allah naga dulqaado ummadda soomaaliyeedna qalbigeeda allah isku dumo waxaan dhihi lahaa nabad la-aani waa nololaane
dhinaca kale faadumo saciid waa hooyo ay da'deedu tahay konton iyo afar sano jir waxaana ka waraysannay wakhtiyadii ay dhallinyarada ahayd nabaddii iyo horumarkii ay soo gaadhay iyo dhowr iyo soddonkii sano ee u dambaysay waxa ay markaasi ku dhex nooleed faadumo soo dhowo ugu horreyn magacaaga saddexan bal adoo ku bilaabayo bal waxaad nooga warantaa hooyo ayaa tahay xilliyadii hore iyo bal waayihii nabadda aad soo martay iyo haddadaan xaalad bal ka waran waayaan soo maray iyo xaaladda hadda boqolkiiba boqol waayii horaa fiicnaa waxbarasho friyaan haysanay nolol friya oo maxay nolol fiicanaan haysanay aabbahay wuxuu ahaa wasaaradda beeraha aniga waxaan iskuulka ka dhigan jiray iskuulka dugser sheekh cabdil cismaanow sideed toddobadii ayaan qalin jibinay waxaan ku qalin jibinay dugsi sare ee sheekh cabdil cismaanow anagoo waxbarashada ee lacag la-aan ay noo tahay oo free ay tahay oo weliba gobolada kale ay ka faa'iidaysan jireen baarer ugu- ay ka dhigan jireen dugsi sare marka nolosheena nolol caadi ahayd maantana nolosha aad bay culeys u noqotay waxaa la daala dhacaynaa nolol maalmeedkeena iyo ayadoo laba qof oo xanuunsan ii joogta oo nolol maalmeedkeenana maanta aan- aan ku raadinayno si adag si adag marka xaaladaasi xaaladda laba weji ayay kala yihiin bal xilligaasi nabadii aad haysateen iyo maanta ka waran wallaahi n- wax isu dhow maaha xataa wax la isbarbar dhigaya maaha hadda ardaydii iskuulka waa lacag biyihii waa lacag wax walba lacagay soo istaageen noloshii waxaynu u noqotay nolol aad u adag oo maanta qodhudhurig hal casho ama hal qada saddexda waqti waqtigii hore waa la cuni jiray mishaar ku filan ugu filan waa haysana aabbaa mishaar qaani jiray Een, dadka dhan way shaqayn jireen hadda wax shaqaa haysana camal ma jiraanba intii guriga oo ragga eedna ma shaqeeyaan intii dumarka eedna nolol xunba ah- nolol adiga aan nolol maalmeedka unbay raadinayaan tii calal soo dhaqday tii meel aadiyo tii muruq maal iska aada hadda wax lahay malaha marka dhibaato hadda aad sheegtay maxaa sabab u ah ayaa is leedahay waxaa sababa u ah maxay ahayn n horta marka hore qodobka waa waxaa dowla la-aan marka labaadna waxaa waaye ii sheeg n ayadoo dadkii isku xirnaa jameecadii kala tafarariqeen oo kallumeyn wadamo u kala goosheen maanta wax deeq laga qaadanaya aysan jirin wax deeq laga qaadanaya aysan jirin abaaro badanna aynu soo wajaheen xoolihiina naga dhammaadeen xoolaan lahayn hanti aan lahayn hantidii burburaa ku imaaday hantidii waa baaba'day abaariyaa la tegey waxaan haysana ma leh marka iyadoo saas ay tahay hadda alyoomka keliyaan ku xisaabtanaa cashada bise quraaci qada aan ku jirin sidoo kale buraale ibraahim xaaji waa qabiir waaye arag degan degmada baardheere wuxuuna muddo ka badan ilaa soddon sano u taagnaa arrimaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada wuxuuna si faahfaahsan uga hadlayaa muhiimadda nabadda wuxuuna sharaxayaa sida nabaddaasi ay ku imaan karto waayahay soo dhow bal ugu horreyn waxaad nooga warantaa muhiimadda ay nabadda u leedahay nolosha bulshada bismi illaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan wariyaasha iyo eh, daadiyayaasha barnaamijkan Eh, waa dhowahay Eh, barnaamijkaas eh, nabadda haddaan aragtideyda ka dhiibto barnaamijka nabadda horta waa barnaamijka ugu muhiimsan because eh, nabadda waxaa waaye anaku dad islaam aan nahay diintanada suuban Eh, waxay xusaysaa kowba inay tahay macnaha nabad nabadda kow inay tahay laba inay tahay saddex inay tahay nabadda wax kasta oo bini aadamka uu ku dhaqmo meelaan nabad ka jirin haddii meel lagu dhaqmi karaba ma aha ay qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala oo soo dejiyey waxaa ku xusan ayadihiis qur-aanka ah yaa ku xusan kow inay tahay nabadgelyada waxa ugu horeeya markaas kadib wixii kale la geli karaa marka barnaamijka nabadda barnaamij aada u muhiima waaye Een, in nabadda loo ol ololeeyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa een, adduunka oo dhanba muslimiinta iyo meel kastoo la joogaba in nabadgelyo ilaahayna siiyo nabadgelyana waa nabadgelyana waa shay muhiim ah
Eh, sidee marka waan ognahay xaaladda soomaaliya eh, sidee marka bulshada soomaaliyeed eh, loo heli karaa bulsho ka shaqaysa nabadda oo is ogol waxyaabaha khilaafka u dhexeeyana si nabdoon ay ku xalliyaan Ee, waa f- su-aal fiican waaye So- arrintaas waxaa weeye waxay u heli karaan dadka horta mu islaam waaye dhammaan soomaalida ee boqolkiiba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal ee soomaalida waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol baa yaa islaam tahay saas marka waxaa waaye diinta islaamka dadka horta in la wacyigeliyo oo culamaa udiinka ay la hadlaan ay dhahaan ay u se- u sheegaan nabadda waxa ay tahay inay islaamkaas ka wacyigeliyaan nabadda inay shay muhiima tahay diinta islaamka xusaysa dadkana waa islaam in marka culamaa udiinka ay kala hadlaan ee nabadda loo ololeeyo nabadda waxaa waaye shayga uu muhiimsan waa bini aadamka ilaahay u sameeyey oo uu sameeyey taas marka waxaa waaye culamaa udiinka inay ka hadlaan dadka aqoon-yahamiinta ah oo jaamiciniinta ahna inay dadku u sharaxaan qaymaha ay nabadda ay leedahay Een, waxaa waaye nabadda wax ka wanaagsan oo si- sideeda maba jiraanba taatan Eh, dhanka marka laga hadlayo nabadda waxyaalaha muhiimka ah ee waxaa wax ka mid ah in bulshada nabaddaasi ay ku heli karaan horumar bulsho Eh, marka bulshada si ay horumar u gaarto qaab noocee ah ayaa looga baahan yahay inay nabadda uga shaqeeyaan nabadda waxay uga shaqeeyaan bulshada horta in wacyigelin laga sameeyo oo dadka bulshada rayidka dadkan civil society-ga inay ka shaqeeyaan in- inay sharaxaan nabadgelyada waxay tahay dadka een soomaaliyeed oo waxbartay oo aqoon-yahamiinta ahna inay waktigooda ay ku bixiyaan inay dadweynaha ay nabadda u sharaxaan nabadda waxay tahay because wadamadan hadda een horu maray waxay ku dadaaleen dadkooda inay nabadgelyo ku noolaadaan awalan inay nabadgelyo ku noolaadaan say ku noolaadaan dadka maskaxdooda la bedelay wacyigelin dad waxaad arkaysaa islaam aan ahayn oo gaalo ah haddana een, nabadgelyo ku nool nabadgelyada iskama imaan ogow waxaa waaye dadkaas waa laga dhaadhiciyey waxaa waaye waxbaa loo sheegay nabadda macaanka ay leedaha loo sheegay sidaas darteed waxay ku qasbanaadeen inay nabadgelyada qof kasta iyo meeshiisu ka istaago uu ka shaqay hadda balse annakoo dad islaam ah oo nabadgelyada waxay tahay og oo qof islaama in la dila dhiiggiisa ay xaaraan tahay cirdigiisa in wax laga sheega ay xaaraan tahay in marka nabadgelyo ay nabadgelyo darro ayna haysato taas waxaa waaye islaamnimadanaday wax u dhimaysa waxaan leenahay war ilaahay ka cabsada dadka ha loo sharaxo diinta islaamka ha loo yeeriyo war nabad wax ka wanaagsan ma jiro nabaddan waxaan ku gaari karnaa horumar kasto aan ku gaari karnaa iyo inaan is ammaan gelino waxaan ku gaari karnaa in nabadgelyada laga wada shaqeeyo intaasaan marka ugu dambeyn sidee loo heli karaa bulsho soomaaliyeed oo is ogol is-aqbalsan nabaddana ka wada shaqayso oo gacmaha isqabsata waxaa loo heli karaa dadka hore nabadda horta waxa u sharaxayba laayihiin dadka nabadday fahamsaneen aayad qur'aan ay jacalha adaa baladan aaminan warsuq ahlahu min athamaraat wax alla wixii ka horeeya fiiriya baladan aaminan baa la yidhi ma- amni markay la helaa horta wax kale la helaya baladan aaminan warsuq ahlahu min athamaraat nabiyullah ibraahim ya waxa waaye ba- markii nabadgelyo la helaa wax kasta la helaya dadka marka waxaan rabaa waxaa la rabaa in culamaa udiinka dadka ay u sharaxaan nabadda macaanka ay leedahay dhibaatadana haysato hadda soomaaliya haysato kow waxaa ka ah dadkii baana fahansaneyn nabadgelyada maxay tahay qof kasta qabiil baa ilaahay ku itixaamay qof kasta wuxuu rabaa qof inuu dulmiyo qof kasta wuxuu rabaa qof xaquuqdiis inuu qaato qof qofsa wuxuu rabaa inuu dilo wuuna ogya taas aaqari adduunyunas horumar ku gaarayn horumarna aaqaro kuma gaarayn adduunkuna horumar kuma gaarayn marka waxay ku qasban yihiin dadka qof kastoo wax garanhayo inuu nabadgelyada ka shaqeeyo oo u istaago deegaanku uu ku nool yahay inuu nabadgelyada uu ka noqdo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada maadayskii nabad iyo nagaasho waa kuwan jilayaasha oo maadays cusub noola diyaara
allah taloyaa waaye qofka saacan albaabka soo furaayo ilaahu balaayaha ka dhigin alisay hore waaye maxaa jiraage adi miyaa haa ruqiyo waa anigii howl aan iga maarmayn aan saaka dhexda ka galay raagow hawshan waagii oon dilaacin aa ku mashquushay wax yar maahee talow maxaa waaye saaka salaad subax kadib war naxdin leh oo aan fiicnayn ayaa jameecada masaajidka dhegahooda ku soo dhacay ruqiye kow deegaanka deriskeenna ah ayaa dagaallo ka dhaceyna la yidhi oo laba qabiil ayaa isku dagaalay mar kale maabay isku noqdeen mar dhexdaasa ma la dhex gelino calaa ayi xaal mashaqadaasaa taagan oo waxaan odayaasha deegaankii aniga go'aan ku gaarinay inaan saaka ku baxno oo nabadeyn u aadno ruqiye raagow dadkeenna maba ka daalaan miyaa colaadan soo noqnoqonaysaan dhammaadka lahayn waxaa aad ii murjinaysa in dagaaladan qoysas badan ay ku soo barakaceen oo guryahoodii qaarkood dab la qabadsiiyey allah calool xumo weynaa haweenkan iyo ilmahan dhibkooda yaa ka mas-uula ruqiyo fadhi badan iima yaallo odayaashii way isugayaan xilligan dabkii waa shiday xaajiye quraacda leen kuu boobsiinaa sug intee u roori hawsha iyo safarka isugaya haddaad ogaan lahayd imaba daahiseen ee bal ka soo deji horaa loo yidhi wax la raajirro kuma sama eh
runtaa waayo raaga ragga wax yar dulqaad ma lahaan waana sababta hurisaa colaadaha deegaanka jaarkeena quraacda aad samaysay inaan cunamiyaa sidaa u leedahay ruqiya bal waayahay waan sugayaayoo igu soo dhaqsoon sidaa maxaa kuu diiday mar hore xaaji waxaan ku weydiinaa ninkii guuleed ahaa xalayna soo hoyey shib iska dhe raagi sidii caadada u ahayd oo basaqdii dhexe sidii tuug reer u dhacaaya iska imaada walaa wiilkan waxbaa wada oo danihiisiiba sajiyey aan isaga dhigrina xaaji wiilkeenni waay maxaan samaynaa calool jileecan waa wuxuu duurka u galay oo habeenkii oo dhan uu la maqan yahay maxaa kula kulman xaaji maan sii fiijinaahe ninkan wuu iska howlo batay oo habeen oo dhan qayr laguma magnee bal ka sii warhay ruqya waayahay xaaji soo ducee bal safarka ducadiisa waa la aqbalaaye dhammaanteen ba aan isu soo wada ducayna xaajiyo idinkana eebbaha idin samageeye hawsha aad u baxdeenna allaha idinku soo guuleeyo nabadaynta bulshada iyo dabinta colaadaha wax wanaagsan waaye aamin soo nabad ahaada reerkana adigaan kugu ogahay ruqya waayahay raagow talow goormaad soo laabanaysaan insha allah markaan danayna soo dhammaysanno ayaan soo noqonna ilaahayna wuu nagu guulayn
yaa waay ciddaa garaacayso waa aniga eedda iidil weeyaane soo soco hooyo gabadhaydii maaba soo rawaxday haayadda waaba duhure miyaan soo dheereeyey xilligaas duhurkii soo galay uuba kiina sidii aa uga tagtay u hurdaa oo xitaa quraacu ma kicin miyaa intee uga kacay sidii mayd camal u yaallaa bal sugeeda anigaa kicinaya aanu tage waar guuleed waar baama kac guuleedow yo waayo idil weeye meeqa saac waaye waa lix saacood duhurnimo horta in yar laydinkama jiiti kara miyaa maxaad albaabka dadka kaga soo garacdiin oo ilaa maanta oo dhan beebi hooyadaa kuu yeedhisay kugu xiiqdaye ma xilli laysku yidhaahdaa maxaa xilligan iigu soo qaraacays xilligan doona ayaan jiifayaa idinka maxaa idinka haystaa waar orodoo khayrkaa dhulkaas ayuu u shaqo tagaaye adigana masaacaddaasaa lagaa baryaa kocoo qureeco orda dhaaf cuntidiinana ma dooneyne maxaa idinka jiifi laayahay albaabka maxaa igu soo garaacaysiin waay guriga ma idinka tagaa waar ha igu qaylinin kuba toosin maayo haddaad doonaysid orodoo iminkaba ku laabo hurdadaadii waan ku noqonayaa mar dambana albaabka ha igu soo garaacina haddii kale gurigayna iga tegaa hayo boowe kaaba tegaye naso maxaa qaylinooya wiilka saacaddan kacay maaba haddana dad la hadlaaya maxaa ka rabtaa gabadhowrya maxaa ii toosisay maaba dad ku haysataa intii subaxaan intaa boodad dhulka u shaqo tegi lahayd maxaa ku soo jeeday xalay dhan xoolo jin maa xisaabaysa wiilkayga maya hooyo teleefonka ayaan isticmaalaya qolooyin ayaan kala garqaadaya hooyo qolay maxay ah junuud maa habeenkii dhan la sheekaysataa maxaa qaaq u dhahdaa habeenkii hooyo idinku ma fahmaysaan wax layf la dhahaan ku jiray oo bulsho oo dhan iskugu yimaadaan wagar iyo layf layf ah layfna maxaas noo ahaay aryaa ilaahay yaqaano ilmaha naga afkarta
haddii aan eegno dhanka dhegaystayaasha ay ra'yigooda ka soo dhiibtay barnaamijka haddii aan hal iyo labo soo qabanno waxaa ka mid ah caashe cabdi faaraax waxay leedahay waxaan deganahay xaafadda masawa ee degmada baardheere nabadda la-aanteed waa nolol la-aan waxaana loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan nabadda si loo gaaro horumar ballaaran faysal cabdirasaaq jaamac waxa uu leeyahay waxaan ka mid ahay dhegaystayaasha radio markabley oo degan xaafadda kaskay nabadda waa muhiim in laga wada shaqeeyo bulshadana waa inay is-aqbashaa soomaali muddo soddon iyo afar sano ah ayay dagaallo kusoo jireen dhaxalka arrintaasina waan aragnay ubadkeenna oo iskool la-aan iyo caafimaad la-aan ah waxaanu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada baardheere inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka islamarkaana bulshada ay is-aqbasho waad mahadsantihiin faa'iso daa-uud waxa ay leedahay runtii nabadda waa wax macaan oo loo baahan yahay noolahana kama maarmo nabadda waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed intaan ayaa nagu filan nabadgelye la-aan waan aragnay ubadkeenna iyo mustaqbalkooda iyo annaga oo mustaqbal la-aan ah waxaan rajaynayaa intaasi inay ku ekaato colaadda oo aan ka wada shaqayno nabadda mahadsanidin intaas haddii aan ku dhaafno dhegaystayaasha iyo ra'yigooda toddobaadka dambe waxaad ku maqli doontaan mowduuca ah waxyaabaha inta badan dhallinyarada khilaafaadka deegaanada soomaalida ka dhexdhaca idinkoo ra'yigiina noogu soo gudbin kara telefoonka lambarkiisi uu yahay eber lix hal shan toban iyo labo eber labo lix lix ama barta facebooka radio markabley mahadsanidin
waxaa halkaas inoogu eeg barnaamijkeennii koowaad ee bulsho nabad ah toddobaadkan oo uga hadlaynay muhiimadda ay nabadda u leedahay nolosha bulshada barnaamijkan barnaamij la mid ah toddobaadka dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo